horta shirkan jaraayad waxaan u qabtay inaan u jawaabo runtii gabadh aana istaahilin inaan u jawaabo gabadh aanan runtii mustawigayga aana taagnayn laakiin ay igu khasabtay markay dadkii xabaalaha ku jiray ay soo saartay waxa weeyaan marxuumkii idris ibraahim wasiirkii xanaanada xoolaha allah raxma raaximiin ilaahay jannadaha ka waraabiyo isagii wixii mudsan islaameed ah wuxuu sameeyey iyo wuxuu qabtay anigu halkan kama wada dhamaystiri karaayo taa ummadda nebi maxamed oo dhan baa og wuxuu ahaa ninkii somalilan oo keliya maaha geeska africa xoolaha u furay somalilan iyo geeska africa oo dhan macjarku wuxuu yahay aana aqoon ninkii uu sameeyey buu ahaa wuxuu ahaa ninkii iskuulka sheekh ee veterinariga oo la doonayay inaa muqdisho laga furo uu ku dagaalamay uu sheekh ka dhex furay waxa uu soo qabtay anigu de ma soo koobi karaayo laakiin waxqabadkiisa ummadda nebi maxamed oo dhan baa og hadday leedahay faaduma markuu idris wasiir ahaa maxay ummadda wax ugu qaban weyday anigu inadeer waxaan ahaa marwo gurigeeda fadhida carruurteeda soo korsanaysa shaqadeeda iyo wixii mujtamaca somalilan u qabanaysana u qabanaysa laakiin sida dumarka qaarkood anigu intaan wafdi xanaanada xoolaha aan aan maxaahayd hor kacaayo de anigu maxaahayd magaalooyinka maa kusoo wareegi jirin mashaariic uu isagu furaayana anigu maan odhan anaa kuu soo furaaye sariirta sii hurud sida dadka qaarkood anigu waxaan ahaa marwo marwo garanaysana in ninkeeda laga dambeeyo markaa maxay hayd aaminaay taasna horta adiga aan kaagaga baxaya laakiin markaad had soo hadal qaaday waxay ahayd inaad faatixad u martid laakiin taasna de kulama yaabaayo de tacliin bay u baahan tahay taasuna waa mid aanay abadkeed ku soo marin ta labaad waxa weyan waxaa tidhi hudaad hoos fadhiday waa la ogyahay ummadda nebi maxamed waa ogyahay inaanan anugu cidna aanan hoos fadhiyin aamino werista igu haysato ay koba koole igu soo wareegaysa waxa weeyaan markii ay ii casuuntay ee igu tidhi kaale mansoor ee ummadda nebi maxamed oo ogeyd ee ay igu baryaysay garka igu haysay kulmiyo kusoo biir ee aan diiday mabda baan ku diiday mabda baan ku diiday gabarhna weligeyna cagaha hoosta umaan fadhiisan laakiin maxay ahayd aamina waxaan ku leeyahay in adeer ma adaa udub male maxay ahayd waad ku jirta in adeero soodigii adigu habeenka usoo dhuumanayay na adigu miyaanad ahayn tii mushaharka ku qaadanayay ee basaaska u ahayd kulmiye ee waxay ku hadlayaan iyo meesha ay marayaan iyo shirka qabanayaan iyo maxaa ahayd golaha ay ku fadhiyaanba naagta rikoorka usoo qaban jirtay ee aanu ka dhagaysan jirnay maxaa hayd anako guryaha iyaga joogo na miyaanad ahayn na tii habeenkii usoo dhici jirtay ee lacagta qaadan jirtay miyaanad adigu ahayn na miyaanad ahayn adigu gabadha aadaxda ka jebisay kulmiye waxaan u malaynayaa kulmiye sababta ay xilba kuu siin waayeen basaasnimadaada aada udub u ahayd beenaadeer ay ogaayeen awalna maan jeclayn inaan runtii ku sheego sababta hadde qof kuu basa hadee maxaa ahayd basaas dawladii hore u ah inaad sheegtid may ahayn laakiin waxaa iga yeedhsiiyey adiga afxumadaada habaybti macaane anuu mabda baan u edu galay mabda'na waan u jooga lacagna umaan gelin adigu laakiin adoo kulmiyana maalintii sheerkiisa xidhan habeenkiina waa adigii usoo gurguurin jiray udub oo lacagta ka qaadan jiray ta kale aan ku leeyahay oo maxaa ahayd aan kugu la yaabay aada iyo aada ula yaabay inaadee markaad leedahay gabiile saadmas cid ma iman karayso adigoo aya ah subxaana rabbika na laba ruux baanaad iga celin karayn macadalaa gabiile iska dhaafo gabiilena maxay u qabatay oo maxaad adigu u qabatay bal adigu adaanku weydiin adigu horta maxaad u qabatay samafal baad isku sheegtaa oo magac digriito madaxweyne laguga wareejiyey lagaagaga wareejiyey oo madaxtooyadii lagaagaga soo tuuray oo dubudejintii lagu geeyey bad sidii gabadh hinaarsatay oo la furay aduu dubdhaxaadkii madaxtooyada haysataad leedahay ma guuraayo ma dhaqaaqaayo na wax isku fal oo shaydaanka iska naaray waa lagaa tuuray waa lagaa qaaday ninka xilka loo dhiibana xilkiisa u daa laakiin waan ognahay in adeero de maxay kulama yaabayo gaajadiiaan hindiya kala timi iyo labadii shiidaad hindiya kala timi ee nailoonka ah aynu kuma ogeyn baad maxaa hayd la timi oo deetana aad istidhi maanta aad raashinkii agoomaha iyo masaakiinta la siinaayey bal adigu waad ka taajirtid ood gurigaagii aad maanta kaga dhisatay walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcadiim waxaan ku leeyahay aaminaay xoolaha agoomaha nabigeeni calayhi salaatu wasalaam baa sheegay waad ku guban waad ku ololi waanaad ku gubatay waanaad ku ololtay waxaa ku soo gashay oo farku soo gashay xoo- xoolihii maxaa turkigu bixiyey ee xamartii lagu xidhay aduu ahaa qofkii ka dambeeyey waana la ogyahay waana sababta xilka lagaaga qaaday kana imakana inaad qof walba u diiday ee tidhi anaa guri ka dhisanaya anay meel yar iga baylaxsanahay ku gufaynaya ay bakhaarada ay wada wadhan yihiin waa la wada ogyahay aaminaay sirtaada waa la ogyahay waa laga xishoonaya waxaa la yidhi waa miskiinad keligeed meel joogta eh oo cid ay ku tiirsatana haysane miskiin yar oo habeenkii madaxa u salaaxana haysane inanta iska daayo inantaas iska daayo inaadeero waanu kaa xishoonaynay waanu ku ixtiraamaynay na adugu miyaanaad ahayn maalintii aan jabuuti carruurta geynaayey een maxaa hayd ay orodada orodka ay ka qayb geliyeen miyaanad ahayn tii jilbaha i haysatay qolaxa tihi huraad jilba haysatay adaa aniga jilbaha i haystay na miyaad jilbaha i haysan aanad igu odhan in adeero tigarka iga bixi in adeero ikaxee in adeer halkaad ku degaysad maxaa hayd igu deji naa gurigaygii miyaanaan kugu dejin oo dumarkayga miyaanaan maxaa ahayd marti kaaga dhigin nayaahe waxa weeyaan qoor waxaa la yidhi beri horaa la sheegay oo la yidhi kul- kulmiya abaal ma laha laakiin adigu abaallaawo number one number two waad dhaaftayoo abaallaawo weliba basaasa baad tahay waanan ka xumahay laakiin gebile maxaad u taalabayn waa kan la isweydiinayo naar gebile maxaad u qabatay oo kulmiya muxuu u qabtay hal su-aal baan idin weydiinaya wax kale idin mawide war haldoorkii gebile mee war libaaxiyadii gabiile maye xaggee maanta ay taagan yihiin war boobo yuusuf dacaale xaggeed ku aasteen taani xaggeed ku aasteen jiris xaggeed ku aasteen magacoodu wuu jiri oo weligoodba wuu jiri waa hadoorka somalilan waa nimanka badbaadiyey haddaad idinku aanay idin garanayn oo ay maanta hilaaca yara madaxtooyadu de ay madaxa idin martay inaadan anaku waanu garanaynaa guryaha yagii aanu dhisanay aan ab aanu maxaa ahayd dhisanay xoog iyo dididkaygii ku dhisnay waanu weli ku taagan nahay laakiin sidiinoo kale ma nihin midka kale aan adinka idin xasuusinaya waxaad taa leedihiin madasha wada tashigo waxaad anigaad ii sheeganaysa oad leedahay dhegi weyne iyo maxaa ahayd maxamed xaashi iyo xasan ciise maxaa ahayd waxa weeyaan kulmiye kulmiyena mu ahay axmed axmed maxamuud silyaane igama xigo waxaanu iga xigeen aan adigu leedahay asalaan ma tihid na inaada taariikhda dooda usoo baar waxaan u malaynayaa maxaa ahayd asalan waxaad u taqaana oo ka taqaanaa dee axmed axmed maxamuud silaanyo dee axmed keligii muu ahay ummadda oo dhan baa ahay aan ku warraman si fiican da duruusta kuu bara eh alla waxa weya waad igan duruustii soo baran waaye taariikhda soo baran waaye na asalan waxaa ahaa dadkii raggii maxaa ahayd usoo dhintay ay ay nimankaasu ay ka mid yihiin waxa soo raaca dadkii ay ku tiirsanaayeen ee garabkoodii ahaa ninna garab la-aan ma duulo rag dadkii ay garabkooda ahaayeen dad anaku aanu ka mid ahayn waxaan waa dadkii dhaqaalaha usoo urinayay dadka maxaa ahayd dhaawaca qaadayay debadaha u qaadayay dadka markay lacag u baahdaan soo duraye na anigu haddaan miyaanu ahayn dirs ibrahim cabdi allahi raxme miyaanu ahayn guddoomiyaha s n m-ka ee maxaa ahayd wales so miyaanu ahayn aamino werista imikale maxaa ahayd mujaahid mujaahid naawaana ka ingiriiska wada joognay ee aynu snmta aan ana ku ololeynaynay eanu kula baryir jirnay naa balkaalayo soo fadhiisto oo aanu kugu nidhaahno maxaa ahayd xaaskii iyo guddoomiyaha weeyaan laakiinna diidi jirta miyaanad adiga ahayn ee ka dhuumanaysee lahayd maya maya ina lay arko ma rabo anaka ofolina lan arko oo beerka u dhignay oo shafka u dhignay marka waxaan idin leeyahay taariikhda dib u soo baar snm baana ahaa waanan ahaanaya weligeena waan noqonaya taariikhdan anigu soo marayna aaminaay de adigu maad soo marayna kulamada yaabaayo tan kale aad leedihiin maxaa ahayd waxay naasnuujisaa dhalinyarada de inaad dhalinyarada weligeeba waa naasnuujin jire ama gabiile ha noqoto ama boorama ha noqoto ama hargeysa ha noqoto ama ceerigaaba ha noqoto ama meel kasta ha noqoto somalilan daniyadu waa naasnuujinay shan iyo toban sanadood ba wadanka jooga ucid sanad baan ku jiray ma sanadkaasaas aragteen intii kale maad aragtaan weligeena waa naasnuujin hadday maanta noqotay naasnuujinta aan naasnuujinaya caruurtayda ee lagu caruurtaydii hooyo baanu ahay hadday cayd noqotay caydaan qaatay cayda baan anugu qaatay hadday taasu ay cayd noqotay weligeena ma joojinayo laakiin anugu sidiina oo kale dhagixii shalay madaxweynuhu uu dhigay geeb aynwa jaale oo maantana haddana marwadiisii dhigtay oo aanay haddana wax alla wax laga qabtay aanay jirin in adeero hadhowtaa dadku ku turunturoon doonaa ay ku jajabi doonaan idinkuun baa laydin weydiin doonaa magtiya waxaan odhan lahaa ilma adeerene aaminan waxaan odhan lahaa aaminaha kunkana aad la taagan tahay ilaa qiyaamaha ee aad boor maxay ahayd aad burca tiri kun baan ku deeqay oo aad tiri o kun baan ku deeqay na marwo dhan oo madaxweyne baa tahay ha odhanin kun baan ku deeqay waxaad tiraahaa wax allo waxaan qaban karayaan ku deeqaya bees kun lagaagama baahna kun ana kaa bixina iyo wixii ila mid ah laakiin kun baan bixina la cararaya la maxay hayd madad digaya waa shay xaaraana iskasa waa ceeb weeyaan waadna ceebaysay waadna fadeexaysay meel alla meelan suuqa kaaga marna ma hayno naga daa adiguna baan ku leeyahay taa kale aan maxaa haydinin aan aan doonaya inaan maxaa hayd aan kusoo gebagabeeyo shirkan waxa weeyaan annaku ucid waanu nahay haddaad ka dhimanaysaan iyo haddaad ku farxaysaan iyo haddaad ku riqiyaasaba ucid baanu nahay ucidna macaarid weeyaan waana xisbi macaarid waana xisbi macaarid ay dadi soo doortay maanu cirka ka soo dhicin dilka maanu kasoo fuudin ummaddaa somalilan baana dooratay oo kursiga aan maanta ku fadhina nu fadhiisisay waananu fadhiyaynaa afartan iyo shantan sanadood aad ku hamiyeysaan aad leedihiin waanu ku sii jirayna waana haynaynaana taana ilaahay subxaana watacaala ku shaqalay inaad hayn doontaan iyo in kale daahiryaala si sharaf le uga daadiyay idinkana waxaan idin leeyahay si sharafle marka laydinku yimaadaan idinku nimaadna meesha si fiicano sharafle uga soo daadega laakiin baarlamaankanaad xagxaganaysaan baarlamaankan maantana la leeyahay doorashadii xalaasha ayda la doortay bubaasha haddana afrogaya isagoo cirra maqan yahay inaade waxaan u malaynaya ina madaxdooyinada maalin dhowda la afrogo ila maxaa hayd afrogis waa afrogis une baarlamaan haddaan la taabto de madaxtooye la taabtay weeyaan madaxtooye la taabtayna waa somaliland la taabtay wadanka haddaad burbur ku aada ku socodsiinaysaan oo doonaysa inuu burburo de sidaad ku soconaysaan eenu arkayno kusii socda aamino waxaan leeyahay aaminaay in adeer wax allo wax aan anugu kugu idhaaho ma garanaye bal in adeera macaana si kale ma garanaye aan duruus ku baro bal siminaar yar aan ku siiyo sida loo hadlana sida aan ku baro maxay ahayd dadka sida aan la aflagaadayna aan ku baro de in adeere waxaad u baahan tahay duruus aada iyo aada u fara badane de bal soo fadhiisa in adeere adaa kaa naxayo haddana cid kale kaa naxayno kuntana kuu sheegaye afkiina ma taqaanid tacliintiina ma lihi bal jaamacad yarna aan kaa bixiyo anaaba kaa bixinayo in adeere